ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaad dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin walba marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa shanta bisha afaraad sanadka iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo talaada ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah wariye sanad kaamila soo tebinaya dagaalada khaza oo ka warramay waxyaabihii ugu murugada badnaa iyo kuwii ugu farxadda badnaa qarax mar kale ka dhacay meel u dhow safaaradda yuhuudda ah ee waddanka denmark maamulka gumaystaha yuhuudda ah oo duqaynla beegsaday xarun demdemis oo ku taalla koonfurta waddanka lubnaan dowladaha yukrain iyo ruushka oo duqaymo isdhaafsaday saacadihii lasoo dhaafay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo weerartay saldhigyo waaweyn oo ku yaalla waddamada maali iyo burkina faso sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sanad kadib dagaalka khaza maxay reer khaza ka dhaheen sumuudkii ama dhabar adeygii sanadka ahaa ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان
waa hagaag aynu ku bilowna qodobka ugu horreeya ee barnaamijka waryaheenna cabdiraxmaan beder oo si maalinla ah barnaamijka dhacdooyinka dunida ugu soo tebinaya xaaladda khaza ayaa inooga sheekeeyey maalmihii ugu murugada badnaa iyo kuwii ugu farxadda badnaa ee soo maray intii uu shaqadan ku jiray waxaana waraysi la yeeshay maxamed sheekh cali soo dhowo cabdiraxmaan beder muddo sannad ah ayaad si maalinlaah u soo tebinaysay dagaalka iyo duqeynta khaza marka laga reebo jimcaha toddobaad weliba maxaad inooga sheegi kartaa maalmihii kugu saameynta badnaa ama si kale haddii loo dhaho maalmihii kuuga murugada badnaa waad mahadsan tahay walaalka sidaan la socno maanta waxaa sanad kaamil lah laga joogaa markii uu dhacay howlgalkii weynaa ee duufaanu laksa kaas way xigeen dullaanadii ballaarnaa ee yuhuudda ku soo galeen deegaanada kala duwan ee marinka khaza duqeymaha si maalinla ayay u dhacayeen diyaaradaha yuhuudda waxay beegsanayeen goobba goobta ay ka daran tahay dabcan waxayna wadeen argoosin dhal-aan ah dhiigga iyo dheecaanka carruurta iyo hooyooyinka khaza ayayna iska dhaadhiciyeen inay ku soo ceshan karaan qabkii lumay kaasoo ay marnaba suuragal lahayn inuu dib u soo noqdo markaan ka hadlo maalmihii ugu murugada badnaa inta aan soo tabinaya dhacdooyinka maalinlaha ee khaza waxaa la dhihi karaa runtii waxay ahaayeen murug joogto ah maxaa yeelay waxaad indhahaaga ku arkaysaa hooyooyin carruurtii ay jeclaayeen ay gantaallo ku dhacayaan kuwaasoo barooranaya ilmeynaya wax awood ahna aanay gacantooda ku jirin ilinta hooyooyinka runtii waxay ka xanuun badan tahay tan ragga oo ninka raggaa waxaa dhici karta inuu marar badan isxakameeyo shucuurka uu dareemayana wax ka duwan muujisto sidaa daraaddeed waxay ugu murugada badnaa ayaa ahaa ilinta hooyooyinka ku nool khaza haddii aan xuso xasuuqyadii ugu saameynta badnaa oo aan xusuusteeda marnaba ka go'aynin waxaa ka mid ah xasuuqii isbitaalka almacmadaani ee magaalada khaza halkaasoo ay ku shahiideen ka badan shan boqol oo haween iyo carruur u badan sidoo kale xasuuqii jabaaliya xasuuqii loogu magacdaray gumaadkii burka oo ahaa mid ay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen dad xilligaas loo qiibinaya bur si naadir ah ku soo galay khaza runtii khaza dhacdooyinkeeda maalinlaha ah ee weli dhacaya waa kuwo murugo xambaarsan oo qalbiga qofka muslimka ah taabanaya allah waxaan weydiinaynaa inuu guul deg dega siiyo muslimiinta khaza cadowga yuhuuddana ka dulqaado waa tahay dhanka kale haddii aan ka abaarno muddada sanadka ah ee uu socdo xasuuqa khaza ma jirtaa maalin aad faraxday ama intaa intaad indhaha la raacaysay arrinta khaza aad la kulantay wax ku farxad geliyey
waxaa igu farxad badnaa maalinkii aan xaqiiqsado ama aan internetka ka arko in askar yahuud ah lagu dilay deegaanada jiida khaza maxaa yeelay waxaan dareemayey in inkastoo reer khazo uu xaalkoodu culus yahay cadow ka awood badanna ay la dagaalamayaan haddana weli ay dadku yihiin kuwa dhaqdhaqaaqaya cadowgoodan iska caabinaya een camaliyaadkii iyo howlgalladii aan sida gaarka u xusuusto ee lagu dhigbixiyey ciidamada yuhuudda waxaa ka mid ah weerar kamiidna oo ka dhacay xaafadda geesinimada iyo halyeennimada ku tilmaaman ee shajaaciya oo ka mid ah xaafadaha magaalada khaza een waxaa kamiinkaasi lagu dilay in ka badan lix iyo toban askari oo saraakiil yuhuudda ay ku jiraan xilli ay doonayeen inay soo furtaan maxaabiis yuhuudda ah ayna la kulmeen weerarkan abaabulan oo ay soo qaadeen dagaalyahanada muqaawamada falastiiniyiinta n waxaa kaloo hilmaam karin oo aan aad ugu farxay maalmihii uu bilowgu ahaa dullaanka yuhuudda ee koonfurta khaza xilligaas oo magaalada khaanyonis ciidamada yuhuudda ay kula kulmeen weeraras xigxiga oo dhegta dhiigga loogu daray yuhuud badan oo xaaqidiin ah oo ku howlanaa laynta iyo gumaadka dadka muslimiinta ah si gaar ah waxaan u xusuustaa maalin maalmaha ka mid ah oo waqooyiga khaza dagaal ka dhacay ay kooxda muqaamadu sheegeen in ciidamo yuhuudda oo maxaabiis ah ay ku qabteen dagaalka maalinkaasna waxay ahayd maalin farxad badan si guud mar kastoo cadowga yuhuudda dhibaato lagu gaarsiiyey khaza waxay ahayd maalin farxadeed farxadda muslimiinta khaza ay dareemayeen ayaan anaguna la dareemaynay allahna waxaan u weydiinaynaa inuu guusha u soo dedejiyo reer khaza cadowguduna jabiyo ugu dambayntii muddada sanadka ah ayaad soo tabinaysay xasuuqa khaza iyo howlgallada ay muslimiinta khaza isaga cabinayeen yahuudda maxay tahay duruusta iyo cibirka aad isleedahay waa laga baran karaa khaza iyo dadkeeda
runtii halka sane aan sida joogtada usoo tabinaya xaaladaha khaza ee iskugu jiray farxad iyo muruga intaba waxaan ka bartay dad badan oo ilamid ahna ay ka barteen halka ay la eg tahay awoodda qofka muslimka ah ee sabarka iyo dulqaadka la yimaado hadalka nebiga sala allahu calayhi wasalam ee ahaa qofna lama siiyo deq ka weyn sabarka ayaan dhabnimadiisa ku aragnay khaza oo waxaad arkaysaa qof waayey ehelkiisa oo dhan haddana aan ku hadlaynin wax aan ka ahayn alxamdu lilaah xasbuna allahu wa nicma alwakiil iyo hadallo kale oo ka tarjumaya sabirkiisa marka khaza dhabtii waa madrasada sabarka iyo adkeysiga arrintaasna muslimiinta kale waxaa ugu sugan darsi muhiim ah waxaan ka bartay khaza muddada sanadka ah ee aan warkeeda soo tabinayey in qofkay ka go'an tahay inuu dagaalamo cadowgiisana iska dhiciyo aanay jirin cid ka guulaysan karta marka in qof laga helo doonista dagaalka waxay ka mid tahay waxyaabaha ka qayb qaadanaya inaad dagaalanto cadowgana iska dhiciso reer khazo oo dhammi si gaar ah dhallinyarada dagaalamaysa waxaad arkaysaa inaysan lahayn khiyaar kale waan ka ahayn inay dhulkooda ku dhintaan cadowga ku soo duuliyana iska dhiciyaan waxaan ka bartay khaza halka uu leegyahay nifaaqa iyo daalimiinta reer galbeedka oo aan runtii malaysan jirin inay halkan gaarsiisan tahay halkaay u baroorinayaan boqolaal ciidamo yuhuud ah oo la dilay ayay dhanka kale difaacu nafsi ku tilmaameen xasuuqa indhala-aanta ah ee yuhuudda ku haysaa carruurta iyo haweenka reer khaza sidaa daraaddeed sheekh usaama bin laadin markii uu lahaa cidnaha kala tashan dilka maraykanka waxaa jiray runtii wax ku riixaya arrinkaas sida uu sheekhu kelimaadkiisa qaar ku sheegayna fikradda weeraradii koo iyo tobanka sebtembar waxay ka dhalatay markii uu arkay dhibaatada yuhuuddu ka geystay falastiin iyo lubnaan
waa hagaag qaybaha hore barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoraan saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
aad baad u mahadsan tahay haashim qarax ayaa mar kale ka dhacay meel u dhow safaaradda maamulka yahuudda ee waddanka denmark saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada kopenhagen ee caasimadda waddanka denmark laga soo tebiyey qarax ka dhacay meel shan boqol mitir u jirta safaaradda maamulka yahuudda ee waddanka denmark qaraxa oo ahaa mid dhawaqiisa ay maqleen dad badan ayaa la sheegay inuu ka dhacay afaafka hore dhisme ku yaala meel shan boqol kilomitir u jirta safaaradda maamulka yahuudda ee dalka denmark sawiro goobta ka dhacay qaraxa ay kasoo qaaday warbaahinta gudaha ee ka howlgasha dalkaasi ayaa muujinaya saameynta uu qaraxa ku reebay goobta uu ka dhacay durbe markii uu dhacay qaraxa dadka yahuudda ee ku sugan safaaradda maamulka yahuudda ayaa waxaa soo wajahday baqdin xoogan iyadoona goobta isaga carareen sida ay kusoo warramayaan dad goobjoogyaal ah waa markii labaad oo maalmo gudahooda qaraxii saddexaad uu ka dhaco hagagaarka safaaradda maamulka yahuudda ee waddanka denmark booliiska waddanka denmark ayaa tilmaamay inay wadaan baaritaan ku aadan haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya qaraxyadii hore iyo midka cusub ee hadda bilowgii bishan oktoobar laba qorax ayaa ka dhacay meel qiyaastii boqol kilomitir u jirta safaaradda maamulka yahuudda ee waddankaasi waxayna booliiska sheegeen inay u badinayaan qaraxyadaasi inay ahaayeen laba bam gacmeed ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan iyo kuwii hore ee ka dhacay dalka denmark gaar ahaan magaalada copenhagen ee caasimadda waddankaas waddanka denmark ayaa waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo badanayay falalka amni darada ah kuwaasoo ay ku dhinteen dad badan oo gaalo ah dhinaca kale maamulka gumeystaha yahuudda ayaa duqeyn la beegsaya xarun dabdemis oo ku taala koonfurta lubnaan wasaaradda caafimaadka ee waddanka lubnaan ayaa maalintii shalay oo isniin ahayd sheegtay in duqeyn dhowaan ka dhacday koonfurta lubnaan lagu dilay toban ka mid a shaqaalaha dabdemiska duqeynta uu fuliyey maamulka dhiibyacabka ee sahaynada yahuudda ayaa la beegsaya xarun dabdemis oo ku taala koonfurta waddanka lubnaan wasaaradda ayaa intaas ku dartay xilligii duqeyntu dhacaysa ay shaqaalaha u diyaargaroobayeen shaqooyinkooda ka horna intaysan duqeynta burburin dhismahana ay ku jireen kayaanka sahyuuniga ah ayaa duqaymaan kala joogsi lahayn ka wada waddanka lubnaan gaar ahaan magaalada bayruud ee caasimadda waddanka lubnaan dhanka kalena uu ka dhacayo dagaal toosa u dhexeeya ururka isku magacaabay xisbullah iyo maamulka sahaynada yahuudda ciidamada maamulka yahuudda ayaa xoojiyey duqaymaha ay ku hayaan dadka muslimiinta reer lubnaan kuwaas oo wajahaya duqaymo cashwaari ah uga imaanaya yahuudda askarta yahuudda ayaa dhinaca kale maalin kasta si tarabtarab iyo koox koox u leynaya shacabka ku nool dalka falastiin kuwaasoo sanad kaamil ah wajahaya duqaymo culus oo uga imaanaya maamulka dhiigacabka ee hogaamiyo benyamin netanyahu garab iyo taakul militarina ka helaya dowladaha reer galbeedka uga horyo maraykanka geeska kale dowladaha ruushka iyo ukrein ayaa duqaymo isdhaafsaday saacadihii lasoo dhaafay xukuumadda ukrein ayaa duqaysay goob shidaal oo ay leeyihiin ciidamada ruushka taasoo ay ku taalla jasiiradda alqiram oo ay laba kun afariy tobanka la wareegtay dowladda ruushka duqeyntan oo ukrein sheegtay inay u adeegsatay gantaalada riddada dheer ayaa ku dhacday goob shidaal oo si gaara uga taala fodosiya oo ka tirsan alqiram kadib markii goobta shidaalka ay ku dhaceen gantaalada ay soo turtay ukrein waxaa cirka isku shariray uura madow oo aad u fara badan muuqaalo laga soo duubay goobta ayaa lagu baahiyey internetka waxayna ukrein sheegtay inay duqeyntu saabtay dabka kacay goobtii shidaalka ee la beegsaday dowladda ruushka ayaa dhankeeda sheegtay inuu jiro dabka kacay goobta duqeynta lala beegsaday mana bixin tafaasiil intaasi ka dheeri ah gantaalada lagu weeraray ruushka ee ukrein sheegtay inay tuurtay habeen hore dhinac kale ruushka ayaa duqeyn loo adeegsaday sawaariikh la beegsay dekedda ordisa oo ku taala koonfurta ukrein duqeynta ayaa ka dhacday markab ganacsi oo taagnaa dekedda islamarkaana watay calanka dalka belu oo jasiira dhacda galbeedka badweynta basifik waxaa ku dhintay duqeynta uu ruushka ka geystay dekedda dhacda koonfurta ukrein oday lixdan sano jir ah u dhashay waddanka ukrein kaasoo shaqaale ka ahaa shirkad gaar loo leeyahay oo ka shaqaysa dekedda sidoo kale waxaa ku dhaawacmay shan ruux oo u dhashay waddamo kale dowladda ruushka ayaa qiratay inay ka dambeysay duqaymahan ka dhacay dalka ukrein ugu dambeyntii jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa weerartay saldhigyo waaweyn oo ku yaala waddamada maali iyo burkina faso ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa maalmihii lasoo dhaafay fuliyey weeraro ay ku beegsadeen saldhigyo ciidan oo ay leeyihiin askarta xukuumadaha maali burkina faso iyo calooshadu shaqaystayaasha fagnar haddii aan ku bilowno weerarka ugu horeeya maalintii sabtida oy taariikhda hijiriyada ku beegneed labada bisha rabiicu thani sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa dagaal kala hortegay ciidamo ashaamuud ah oo duulaan ku soo ahaa mujaahidiinta wuxuu dagaalka si gaara kaga dhacay jaaka iyo babaaqo oo ka tirsan wilaayada fadaqroma ee dalka burkina faso weerarkaas ayaa waxaa ciidamada burkina faso lagu gaarsiiyey khasaare lixaad la isugu jira naf iyo maal intaba mujaahidiintu waxay sheegeen inay toban askari ku dileen dagaalka halkaasi ka dhacay halkaay mujaahidiinta kusoo furteen hub isugu jira kuwa culus iyo kuwo fudud oo ay weheliyaan agabyo kale oo militari sidoo kale ciidamada nusratul islaam waxay maalinkii xigay kala wareegeen askarta burkina faso xarun ciidan oo ku taala mato oo dhacda wilaayada fadaq roma ee dalka burkina faso dhinac kale ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa madaafiic ku garaacay garoomo ciidan oo ay leeyihiin askarta maali iyo maleeshiyaadka fagnar kuwaasoo ku kala yaala magaalooyinka tambaktu iyo gawa muduqaymaha ay fuliyeen mujaahidiinta ayaa dhacay taariikhdu markay ahayd saddexda bishan rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada oo ku beegneed lixda oktoobar laba kun afar iyo labaatanka weerarkii uga cuslaa oo nafuurnimo ah waxay ciidamada mujaahidiinta fuliyeen isla saddexda rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada iyagoona ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala magaalada biir ee dalka maali saldhig ciidan oo ay si wada jir ah u adeegsanayeen ciidamada maali iyo maleeshiyaadka calowshadu shaqaystayaasha fagnar ayay mujaahidiintu weerar daafura uga dhigeen duqeyn laga tuuray qoriga hoobiyaha kadibna saddex wiilo u kala dhashay qabiilada dhawaaridda iyo fulaan ayaa saldhigga ku weeraray camaliyaad nafurnimo ah istishaadiyiinta fuliya camaliyaadka lagu qaday saldhigyada ciidamada maali iyo maleeshiyaadka fagnar ayaa lagu kala magacaabi jiray idriis addariiqi jalaaluddiin addariiqi iyo abuu cumar alfulaani naxsabuhum kadalika wallaahu xasiibuh dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa oo ay qoreen warbaahinta aan dib idinku ugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan
waa hagaag weli waxaad dhegaysaneysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan sanad kadib dagaalka khaza maxay reer khasa ka dhaheen sumuudkii iyo dhabar adaygii sanadka ahaa waxaana warbixinta soo jeedinayaa muxsen xasan xaaji
يجور القصف يرتفع الدخان وأمتنا على ملأ تهان رأينا غزة الأبطال لما أغار على معاقلها الجبان مئات الأبرياء بغير ذنب تضرج من دمائهم المكان لماذا يقتلون بكى سؤالي فأبكى مقلتي وبكى الجنان لماذا يا بني الإسلام cabsida iyo murugta walwalka iyo walbahaarka gaajada iyo harraadka barakicinta iyo gurila'aanta qayladhaanta hooyooyinka iyo catawga carruurta waayitaanka walaalaha sabarka amalka iyo yididiilaha wanaagsan iyo ku kalsoonaanta allah subxaanahu wa tacaala dhammaan mashaacirtan isweedaarsan iyo dareemahan iska soo horjeeda dhanka kalena isku milan waxaase xafiga u suuragal ah in uu qoro isaga oo gurigiisa jooga balse ka dheehanaya mucaanaadka wejiyada cidda uu taqriirkiisa ka diiwaangelinaya ama waa ay ku saabsan tahay qisada balse cidda ugu badan ee dareemahani ka warbixin karta mucaanaadkeedana cabbiri karta waa qofka la noolaaday lana nool muddo sannad ku siman cabsigelinta barakicinta iyo gaajaysiinta kaasina waa khasaawiga reer falastiin ee muddada sannadka ah gudaha xayndaabka khaza lagu bannaysanaya dhiiggiisa islamarkaana wajahaya duulaanka cadowtooye ee maamulka yahuudda kadib howlgalka duufaanta al aqsa oo ay maalinnimo sabti ah toddobada oktoobar sannadkii labada kun labaataniyo saddexda ku qaadeen kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta deegaanada dhacajiida khaza ee lagu beeray yahuudda tayaanka sahyuuniga ah ayaa dhankiisa qaaday weerar cadowtooye ah oo ka dhignaa isirsifeen ka dhan ah muslimiinta reer khaza isaga oo markaasi ku gabanayay halkudhig dhalanteed ah oo uu ku sheegay ka taqalusidda kooxaha wax iska caabinta ee ku sugan jiidda khaza تعالوا على إخوانكم وبه استعانوا فلا قانونهم يحمي الضحايا ولا يجري بفضلهم اللسان laakiin hal sano kadib xaqiiqada ayaa sidaasi ka duwan dhabta ayaana aad oga fog dhalanteedka uu maamulka yahuudda dhegsaday dhibanayaasha ugu badan ee waxyeellada ka soo gaartay khaza saddex boqol lixdan iyo toddoba maalin kadib dagaalka waa un laba dhinac marka koowaad waa muslimiinta marasta ah ee reer filistiin oo si joogta ah ay u gumaadayaan diyaaradaha yahuudda iyo kuwa maraykanka iyo ciidamada maamulka yahuudda oo dhiiggooda lagu daadiyey khaza lafahoodana lagu shiiday meeydaanka dagaalka qofkii u dhabagalaa sawirada iyo muuqaalada ka imaanaya xayndaabka khaza waxa uu ka dheehan karaa in waxa ka socda khaza uu yahay gumaad wadareed ka dhan ah bashariyadda halkaasi ku dhaqan ee sacboolayda ah dhanka kalena muddada toban iyo toddobada sano ah wajahaya go'doonka yahuudda gumaystayaasha ah haddaba warbixintan waxaan isku dultaagaynaa qaar ka mid ah dadka reer khaza ee la noolaaday gabodfallada yahuudda oo ka warbixinaya dhibaatooyinkooda halsana jirsaday iyo sidii ay ahaayeen maalmahooda iyadoo ay ku socoto duqaymaha aan kala joogsiga lahayn ee maamulka yahuudda uu ka wado xayndaabka anas ashariif waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta reer khaza ee halka sano ee dagaalka aanan meelno oga bixin khaza isaga oo tilmaamaya xaaladooda waxa uu boggiisa barta ekis ku soo qoray hadalkan qalbitaabadka leh ee ah muddo hal sano ah ayaa laga joogaa maalinkii aan u soo qalab qaadannay in aan tabinno gabodfallada yahuudda ee jiidda weli umaanan laabanin gadaal umaanan laaban qoysaskeenna iyo carruurteenna tan iyo markii ay yahuuddu bilowday duqeymaheeda waxaan weynay ehelkeenna innagana waxaa qalbiyadeenna gubay gantaallada ololka badan ee galaaftay nolosha dadkeenna iyo ubadkeenna hal maalin maysan istaagin duqaynta yuhuudda inay ka sii darto mooye khaza ayaana isla ololaysa koonfurteeda ilaa waqooyigeeda kani waa anas ashariif oo xaaladda dadka khaza ku soo koobay shahiid u galbaday gurigiisa rasmiga ah ee qabriga iyo mid murugaysan oo ay gantaallada yuhuuddu la tegeen nolosha in badan oo ka mid ah dadkii ehelkiisa ahaa sidoo kale mid ka mid ah dadka reer khaza oo tilmaamaya dhibaatada uu ka soo maray gaajada xarka goosatay ee ay wajahayaan muslimiinta reer filistiin waxa uu yidhi sannad kaamil ah ayaan u adkaysanayay gaajada waxaa isoo maraayay bilooyin dhowr ah oo aanan afka gelin wax aanan ka ahayn raashiinka daasadaysan iyo rootiga qalalan waxaan seexanayay waddooyinka iyo derbiyada isbitaallada waxaan waayey gurigaygii iyo wax waliba oo aan anigu lahaa sidaasi oo ay tahayna haddana waxaan diyaar u ahay in aan hal sano oo cusub sidaasi ku qaabilo balse lagama yaabo in aan iskaga dhuqaansado dalkayga
إخواني على طرقاتهم تجري أحقا أن سيف الحقد تشهره يد الكفر kani waa macnaha sumuudka uu leeyahay iyo saamaynta ay sugnaanta ku reebto nufuusta ay ka go'an tahay difaaca diinteeda iyo muqadasaadkeeda oo wax waliba oo ay huraan waxba uma arkaan intaba ay ku taagan yihiin mabda'ooda ayna difaacanayaan diinkooda amaa doctor ciisuddiin oo ka mid ah dhakhaatiirta ugu caansan khaza waxa uu dagaalka yuhuudda ee halsana jirsaday ka qoray hadal xarfa ahaan aad u gaaban balse macno ahaan aad u ballaaran waxa uuna yidhi xasuusta maanta ee toddobada oktoobar waxa ay keensanaysaa murugo iyo in loo tiiraanyoodo xaaladda ay maraysa khaza iyo si guud qadiyadda filistiin ee ma ahan in la dabaaldogo amaba la farxo waxaana la yaab leh in dadka qaar ay u dabaaldegayaan toddobada oktoobar iyagoo aanan weligood wax garab istaag ah u muujin halyeeyadii hergeliyey maalinkaas baraha bulshada iyo mareegayaasha internetka ay isticmaalaan dadka reer khaza weliba iyaga oo si joogto ah loo waayi jiray haddana waxa ay barahani noqdeen kuwa ay maalin waliba safaxaadkoodu qabsadaan tacsiyada iyo wararka la xidhiira tirooyinka cusub ee ka shahiidaya dadka reer khaza muddo saddex boqol lixdan iyo toddoba maalin oo xidhiir ah facebooka ayaa noqday mid ay dadka reer khaza u adeegsadaan in ay isku weedaarsadaan u tacsiyeynta shuhadada iyo u qalbiqaboojinta ehelada ay shuhadadu ka baxeen ayuu leeyahay qoraayaasir oo ka mid ah muslimiinta ku dhaqan xayndaabka khaza هذا العدو الجاثم على هذه الأرض منذ أكثر من سبعين عاما اعتاد فيها على القتل والترويع وارتكاب المجازر cadowga saldhigtay dhulkeena muddo ka badan toddobaatan sanno waxa uu caadaystay inuu laayo cabsi geliyo dhanka kalena uu ku gaboodfallo shacabka muslimiinta ee marrasta ah islamarkaana aanan gacantooda ku jirin haba yaraatee wax hub ah sidoo kale maamulka yuhuudda ayaa ku caanbaxay inuu laayo maxaabiista muslimiinta iyo inuu ka hooyiyo dhallaanka dhammaan dagaaladii uu la galay shacabkeenna iyo ummaddeenna sidoo kale waxa uu caadeystay inuu duqaymihiisa la dhaco meel weliba iyo inuu ku tunto xuquuqda dadka iyo shakhsiyaadkaba iyadoona aanay jirin cid kala xisaabtamaysa ama wax ka weydiinaysa بعد أن انتفش وطغى وتجبر وعلى علوا كبيرا لم يكن يتصور أو يتوقع ولا زال لا يريد أن يصدق أن قوة عربية محاصرة محاربة في قطاع غزة تسدد له الضربة balse cadowga yuhuudda kadib markii uu xadgudbay dhanka kalena uu ku talax tegay dulmigiisa muusan filayn inay dhegta dhiigga u dari doonto awood yaroo carbeed islamarkaana ku go'doonsan jiidda khaza iyo inay dhabankiisa la heli doonto dharbaaxatii ugu adkeed tan iyo dhisitaankiisa taasi oo dhacday toddobadii oktoobar ilaa maantana socota ولا تزال مستمرة لذا فإنه عمد منذ اليوم الأول لهذه المعركة sidaas darteeda kayaanka sahyuuniga ah ayaa maalintii ugu horeysay ee dagaalkaba go'aansaday inuu duulaan cadowtooye ku qaado shacabka reer khaza ee marrasta ah isagoo adeegsanaya diyaaradaha maraykanka iyo gantaaladiisa halkii uu dagaal foolka foola ku wajihi lahaa dagaalyahanada beegsaday الأمريكي الصنع والغطاء وسلاح البحرية والمدفعية وغيرها ضد شعبنا
iyada oo ay hal sano ka soo wareegatay howlgalka duufaanta al aqsa in badan oo ka mid ah muslimiinta reer falastiin iyo kuwa caalamkaba waxa ay qabaan in uu ahaa marxalad muhiim u ah taariikhda halgan ee ka dhexaysa yuhuudda gumaystayaasha ah iyo muslimiinta iyagoona duufaanul aqsa ku tilmaamay inuu yahay tillaabo tii ugu weyneed ee ay muslimiinta u qaadaan dhanka xoraynta masjidka barakaysan ee al aqsa
تكبروا في ليلكم واستبشروا لا تيأسوا لا تركنوا فالفجر آن له البواب تكبروا في ليلكم واستبشروا لا تيأسوا لا تركنوا فالفجر آن له البواب يا أهل غزة كبروا في ليلكم واستبشروا لا تيأسوا لا تركنوا فالفجر آن له البواب ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaanna intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله